أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل وعي الناظم رحمه الله وإن أتى هدو يمادو التحريم حرانتنمين فشيء في نفس العمل camalka nafdiisa hadday xaaraanmayntu ku timaaddo ow shardihi ama camalka shardigiisa hadday xaaraanmayntu ku timaaddo faduu fasaadin mid fasaadi oo xumaan weeye oo wa khalal fasaad iyo khalal midu saaxiiba oo fasaad iyo khalal uu ku dhacayo weeye waxau sheekhu leeyahay cibaadooyinku hadday u dhacaan wej xaaraan ah waa la kala qaadaayoo hadday xaaraannimadu u noqonayso cibaadada nafdeeda ama haddii ay shardigeeda u noqonayso cibaadadaasi baatila ayay noqonaysaa marka ay u noqonayso nafta cibaadada waxa weeye waa sunnihii mudlaqa ahaa ee la tukanayey xilliyadii salaadda la diiday sida salaadda casar kadib salaadda subax kadib sunnayaashii mudlaqa ahaa in wax sababa lahayn ama arkaantee salaadda dee ayuu dhigay niyadii baanu la iman takbiiratulixraamkii baanu iman la imanin rukuucdii baanu la sujuuddii baanu la imanin marka xaaraan bay noqonaysaa xaaraannimadaasina cibaadada nafdeedii bay u noqonaysaa cibaadadaasi mid baatila bay noqonaysaa haddii ay xaaraannimadaa iyo diidmadaasi u noqonaysa shardi min shuruudihaa ka mida ayana baatilay noqonaysaa masalan wuu tukaday isagoo qibladiiba dabada u jeediyey ama isagoo nijaasaysanoo wada nijaasaysan buu tukaday ama isagoo muxdisahoo weysala ayuu tukaday yacni shuruuddii markaa salaaddu ay lahayd ayaa maqan xaaraannimadani xagga shuruuddaa la waayey bay kaga timi halkaasay u noqonaysaa salaaddaasi baatil bay noqonaysaa waxaa la mida soomkii maalmihii la diiday in la sooma sida labadii ciidood oo kale haddiise xaaraannimadu aanay cibaadada u noqonaynin nafdeeda shardigeedana aanay u noqonaynin cibaadadaasi xaaraanba ha ahaato way ansaxaysaa maca taxriim bay ansaxaysaa oo masalan hadduu weel xaaraanaho dahaba ama fida ama weeluu soo dhacay ku weysaysto dee weysadii way ansaxaysaa waayo xaaraantinimada weelkani dee cibaadada weysada lafdeedii iyo shardigeedii midna u noqon mayso ee waxay u noqonaysaa waxaa iska wasiilada uun u ahaa ayay u noqonaysaa amaa wuxuu tukaday isagoo cumaamad xariir ah ay madaxa u saaran tahay ama fargashi dahaba isagoo xidhan salaaddu saxiix bay noqonaysaa iyadoo waxa uu sameeyeyna ay xaaraan yihiin inta uu inoo tilmaamayaa sheekhu waa intaa markaa cibaado iyo mucaamalaba yacnii daabit bay u sameeyaanoo waxay yidhaahdaan haddii uu nahyiga ama xaaraannimadaasi cibaadada daatadeeda u noqonayso cibaadadaasi baatil bay noqonaysaa waanay fasaadaysaa sida dee salaada xilliyada la diiday aynu ku miisaalinay iyo soomka labada ciidood xagga mucaamaladana waa la midoo haddii ay daatada u noqonayo xagga mucaamalada ayadana waa la midoo masalan intii aadaankii labaad ee jumcaha la dhawaaqay kadib iibka uu sameeyo qofay jumcadu ku waajibaysaay isagana waxay leeyihin nahyigaasi daatadii buu u noqonayaayoo waa fasaadayaayo baatil buu noqonayaa waa sida sheekh maxamed saalix alcuthaymiin oo manduumadiisa iyo kutubtiisa in badan ku caddeeyey inkastoo culimakana ay jumhuurkaba u celinayaan inaan nahyigaasi daatada u noqonayna shay ka baxsan uu noqonayo oo aanu fasaadaynin laakiin xaraam uu ku dhacayo yacni waa asala fii ardi almaqsuuba oo kale qolyo kale yidhahdeen majoritiga xagga kale ayay marayaan inaanu fasaadayn xaraam haada lakiin inaanu fasaadayn bay xagga ayay marayaan markuu shardiga cibaadada u noqonayana si aynu soo sheegnay ee cibaadadii ay fasaadaysa dee waa marka uu cawradii ku asturay mara xariir ama mid nijaasa marka ay mucaamaladii u noqonayo nahyigamarkuu shardiga u noqonayo nahyiga mucaamaladii ay tahayna dee waxaa ka mida ay ku miaaliyeen inkastoo nadar iyo hadal la geliyo iibinta urjiifkii la iibinayo marka shay ka baxsan uu u noqonayo xaaraannimaduna si aynu horeba u sheegnay waxa weeye dee ninka cumaamadda xariirta intuu madaxa saartay ku tukanaya markuu shay ka baxsan u noqonayo xagga mucaamaladana waxay ku miaaleen qishigiiyo khiyaamada oo kale oo qishiga khiyaamada waa la deyey laakiin haddii qishi dhaco iibkii waa ansaxayaa oo shay ka baxsan ayuu u noqonaya haddaba wuxuu sheekhu yidhi wain ata taxriimu xaaraamayntu hadday timaaddo fii nafsi alcamal camalka nafdiisa ow shardihi ama shardigiisa faduu fasaadin fasaad midu saaxiiba iyo wakhalalin weeye waxaa kaluu sheekhu uhi wa mutlifu mu'diihi wixii dhibayay qofka dilaa laysa yadmanu ma damaanayo bacda difaaci intii uu ku difaacay bilatii tahiya iyadoo axsanu wanaagga badan intuu ku difaacay mooyaane intuu ku difaacay tii wanaagsanayd ma damaanayo halkan wuxuu inooga hadlayaa waxa la yidhaahdo dafcu saa'il waxa ku soo horara ee ku soo weerara iska dafcintiisa iyo iska celintiisa markaa wax ku soo hororay oo ku soo weeraray haddii aad disho waxaan dilahayna aanay kaa badbaadinaynin magdhabi maysid laakiin waxaa shardi ah inaad waxaanaad ku difaacaysaa shayba shayga uu ka sahlan yahay ee uu kaaga tegayo alakhaf alakhaf waa inaad ku difaacdaa masalan dee qof baa ku soo hororay oo ku soo weeraray qofkii waa qof macsuum ah oo dhowrsoon oo aan lagu oggolayn waxa laguu fasaxay inaad iska celiso ood iska bambaaniso inaad iska inaad isagii waxyeellayso isagii inuu wax ku waxyeeleeyaa buu doonayaa adigu inaad markaa tirado maadaama hadduu aniganay waxyeelaynaya anna qudhacan ka jara maaha e sidaad isaga difaaci karta isaga celin karta isaga celi masale tuug baa kuu soo dhacay dee tuuggiiba hadduu sanqadhaadaba aad ku soo baxdaba uu firdhanayo dee u soo baxuuna markuu kaa cararana hadduu waxba kaa qaadana albaabkaa uun ka soo xidho laakiin isagoo derhi ka sii dhacaya haddaad xabad ku rido ood xabad ku dhufato ama aad teebal tuuggaadaoo deeta intaad budhla daba oroda aad watana gowda kaga saarto ood ama ku dakarto ama aad meesha kaga soo tuurto adigaa mutacadi noqonaya oo xadgudub adigaa sameeyo waa lagu yeelanayaa masalan wixii ku soo weeraray haddii qaylo iyo cidismaqashiin uu kaaga tegayo ku qayli haddii wax ku yar dhufasho iyo dhangaduu kaaga tegayo intaa ku dhan wax kala ha samaynin haddii inaad budh ku dhufato ama aad dakharta uu kaaga tegayo ha jebinin hadduu kaaga tegayo lug inaad ka jebiso dee madaxa ha kaga dhufanin xabadda amaba beerka ha kaga dhufanin lugaha kaga dhufo fadhiisi yani waxaa la doonayaa qofkii bacda difaaci bilatihi axsanu inaad ta ugu wanaagga badan aad ku difaacdo laakiin haddaad ka boodood markaba haanka ku dhufato adaa lagugu yeelanayaa marka haddii uu ku soo weeraro aadami ama hadduu ku soo weeraro xayawaan ama haddii dee adigoo ixraamkiiba ku jiro xramkii jooga dee ugaadhoo kale ama shimbiroo kale ay ku soo weerarto dee waad iska dafcinaysaa dafcinta hadduu wax ku noqdona wax magdhawo laguma laha laakiin waa marka aad isticmaashay wasaa'ishii dee lagu oggolaa iyo waddooyinkii lagu oggolaa ee midba midda kale ka fudayd markaad raacdo weeye awr qooqan baa ayaa ayaa ku soo horray qorina waad seetaa si kaleood iskaga badbaadin kartaa ma jirta inaad luka jebisa mooyaane bahal kaloo dadcuna baa kugu soo orday yacni si alla si aad isaga difaaci karto ee ugu sahlan baad iskaga difaacaysaa wax magdhowona lagaga yeelan maayo marka wa mutlifu mu'diihi laysa yadmanu wixii mu'digiisaha isaga dhibayey ma magdhabayo intuu ku difaacay tii wanaagsanayd bal hadda sharaxa u fiirso wuxuu yidhi qaala ibnu rajab fii qawaacidihi waman atlafa shayئan lidafci adaahu lahu lam yadmanhu wain atlafahu lidafci adaahu bihi daminahu sheekha ibnu rajab la yidhaahdo kitaabkiisa qawaacidkaa la ydhaha taqriiru alqawaacid wa taxriiru alfawaa'id oo afar majalladood lagu madbaceeyey mujalladka koowaad safxadda laba boqol iyo lix qaacidadaasuu dhiganayaa waman atlafa shayan lidafci adaahu lahu lam yadmanhu wain atlafahu lidafci adaahu bihi daminahu markaasuu amhilana u sheegay wuxuu yihi qofku hadduu shay dilo muxuu u dilay lidafci adaahu dhibtii uu lahu isaga dhibayey isagoo iska dafcinaya buu dilay dhibuu shaygani adiga kugu waduu kugu dhibayo iska celinteed ayaad u dishay lam yadmanhu ma magdhabayo wain atlafahu lidafci adaahu bihi haddaadse u disho inaad dhib adiga kugu sugan dafcinteeda iyo kureebiddeeda haddaad u dishana waad magdhabaysaa bal haddaba waa lahu iyo bihi unbaa macna macno kale ka kala siiyey qofkuna kolley yacni beryo hore dee culumta naxwada ayaa laga bilaabi jirayoo markaa dee xuruufdaa jaarna macaani bay kala wada leeyihiin amhilo iyo tusaalayaal dhowra baynu ka soo qaadan doonaa haddii iminka masalan awru idinsoo weeraro uu idin dhibaataynayo oo dhibtaa uu idinka idiin geysanaya iska celinteeda darteeda a u dishaan waxba laga idinkaga yeelan maayo laakiin haddaad gaajootaan oo idinkii dhibi idin qabsato gaajo iyo nafkabax ay idinku yimaado oo dabeetana awrkii aad dishaan si dhibta idinku idin haysa aad ku reebtaan darteed waad magdhabaysaa markaa waxaa kaluu miihaal uga dhigay hadday dooni doonni ayaa u dhowaatay inay qarqoonto hafato oy degto dabeetana alaab dad kala lahaayeen baad gurtay oo baddi baad ku daadisay si ay doontu u fududaato oonay u degin wax allo waxa aad daadiso dhan waad magdhabaysaa haddayse adigoo doontii ku jira alaabi kugu soo daadato deetana daadashadii ay kuu soo daadinaysay aad sidaa isaga celiso oo deetana hareeraha ka daataan ay baddii ku dhacaan waxba lagaaga yeelan maayo muxuu farqigu yahay dee marna dhib adigu ku haysatay baad alaabtan kaga fakatay oo doontii baad ku fudaysato alaabtii halkanaad ku gurtay marna dhibay adiga kugu haysay baad iska celisay markaa waa taata uu sheegayaa amhilo dhowrahoo noocaasa ayuu soo qaadanayaa markaa wuxuu uhi sheekhu wa mutlifu mu'diihi wixii dhibayey isaga qofkii dilay laysa yadmanu ma damaanayo goormaan u damaanaynin bacda difaaci intuu ku difaacay dabadeed bilatii tahiya iyadu axsanu tii wanaagga badnayd ee midiba miday ka fududayd intuu ku difaacay dabadeed ma magdhabayo laakiin bacda difaaci bilatii axsanu baa la yidhi haddii aad qof qaylo kaaga tegaya aad dakharto qof aad luka jebin lahayd haddaad kow ka siiso ood adigu halkii ugu dambaysay aad isticmaashood geyso waa lagugu leeyahay magdhowgiisa wa al ali tufiidu alkulla dhammaan bay faa'iidaysaa fi lcumuumi xagga camimidda fi ljamci iyo walifraadi jamacii iyo ifraadkii kelidii kalcaliimi si caliim oo kale wanakiraatu nakiraad oo fii siyaaqi nafyi hadal iyo usluub nafyi ku jira dhex dhacday tuctii waxay ayaduna siinay bixin alcumuuma ow siyaaqa nahyi ama siyaaqa nahyi dhacday cumuum ayay faa'iidaynaysaa waataynu nidhi kitaabku wuxuu isugu jiraa qawaacid fiqhiya iyo qawaacid usuul اlfiqhi qawaacid fiqhiya iyo qawaacid usuul اlfiqhi imika kuwan qawaacid اlfiqhiya qaar inagu inoo dambeeyaan laakiin imika kuwanu hadan ka hadlaya waa qawaacid usuul اlfiqhi ee maaha qawaacid fiqhiya waanataynu soo kala farqinayoo qawaacid usuululfiqiga ayaa horeeya kuwaasaa la qaataa dabeetana fiqigaa lagu soo saaraa fiqigii marka halkaa la soo dhigo qawaacidulfiqiyu waa mareegtii lagu ururinaye la wadagelinaya xarkii la isugu xilxidhayo weeye sidaa daraaddeed baad waxaad arkaysaa qawaacid fiqhiya marka laga hadlayo amhiladoodii iyo furuucdoodii waa masaa'il fiqiya laakiin marka qawaacid usuululfiqi la joogo waa nusuusta ayuunbaa loo kacaa haddaba wuxuuna yidhi ereyga alla yidhaahdaa hadday gasho mufrad erey keli tusinaya iyo erey jamac iyo wadar tusinaya hadday gasho cumuum bay faa'iidaysaa oo way wada camimtaa afraadda shaygaa way wada camimtaa haddaba ashu qaybo badan bay leedahay ashaa cumuumkaa faa'iidaysaa waa tee waa asha loo yaqaano alistiqraaqiya alistiqraaqiya weeye wada qarqinaysaa wada hafinaysee wada gaadhaysaa waxaana u calaamadahoo lagu gartaa meesheeda kulli baa degta kulli ayaa meesheeda degta taasi cumuum bay faa'iidaysaa asha cahdiyada la yidhaahdo culammada qaar way iska idlaaqeenoo waxay yidhaahdeen cumuum ma faa'iidayso yacni tilmaamaysa wax la ysla garanayo culamada qaarna way kala qaadeenoo waxay yidhahdeen waa xasba almachuud kan machuudka ahee yacni laysla garanayo hadduu caam yahayna caam bay noqotaa hadduu khaas yahayna khaas bay noqotaa oo misaalaan waxay yidhahdeen waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati malaa'igtaa ku soo noqnoqotay waa kullu malaa'ika ayay tilmaamaysaa oo waa cahdiya yacni lafdi caama gashay haddayse khaas gasho facasaa fircawnu rasuula oo kale cumuum ma faa'iidaynayso asha iyada la yidhaahdo libayaani aljinsi iyadu jinsiga caddaysaa ama la yidhahdo litacriifi almaahiya ayadu wax cumuum la yidhaha ma faa'iidayso libayaani aljinsi alrajulu khayrun min almara haddii la yidhaha jinsu rajul khayru min jinsi almar'a weeye laakiin maaha kullu fardin min arijaal khayrun yani ruux kastoo dumar in badanoo dumaraa ragga ka khayr badanoo ka fiican tacriifu lmaai wajacalnaa min almaa'i kula shayin xay yacni biyaha xaqiiqadooda ee biyo kasta maaha marka haddaba markay istiqraaqiyo tahay ayuunbay waxay faa'iidaynaysaa alkulla fi lcumuum dhammaan ayay faa'iidayn xagga cumuumka jamac iyo ifraad midkfardi midka gashaba wuxuu tusaalayaal u soo qaadanayaa sheekhu markay mufrad gasho waalcasri ina alinsaana la fii khusr insaanka iyo bani aadmigu khasaare ayuu ku sugayay markaa insaan ashaa ku jirta weeye kullu insaanin qof kasta kullu baa meesheeda gelaysa mid khasaaraya wey qof khasaarahaas ku gaar maaha qof galana kama socna ilaa ciddaa laga soo reebay ee kuwaa rumeeye camalka wanaagsan la yimi ee xaqa isu dardaarmay sabirka isu dardaarmay mooyaane ina alinsaana khuliqa haluuca insaanka waxaa la abuuray sinaba kuma roone kullu insaan weyn ina alinsana lirabbihi ina alinsana la daluumun kafaar yacni mid kastoo sifadiisu caynkaas ay tahay asmaada ilaahay oo dhan markaa ay gashay sifaaddiisa ayay markaa iyaduna tanoo kala tahay marka alcaliim waa ilaahay cilmiga dhammayska tiran ee macluum kasta shamliyey isagu lahaayuu u sugnaa wey alraxmaan alraxiim alghaniy alcaliy alkabiir yacni waxaa dhammaantii kee ugu dhammayska tiran uu u sugnaa weeye markay jamac gashana waxa weeye ya ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allahi wallahu alghaniyu alxamiid yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum waa dad oo dhan baa markaa lagula hadlayaa inama almushrikuuna najasun mushrikiintu nijaas weeye waa mushrig oo dhan ina almuslimiina waalmuslimaat yacni waa muslimiin raga iyo muslimaat dumar o dhan inama alacmaalu binniyaat waa camal kasta mid jidheed mid maaled cibaadamaad mid kasta niyo ayuu baahan u ku ansaxaya balu fiirso yacni qawaacid usuul ulfiqi waa nusuustun baad dhex gelaysaa marka dabeetana taa nusuustala ayaa la odhanaya kani waa caam kani waa khaas markaasaa fiqigii lasoo dhigaya waxaa kaluu sheekhu yidhi nakiro erey nakiraahoon macrifo ahayn oo aan laysla garanaynin haddii hadal nafyi ku jiro uu ka daba dhaco nafyi dabadii u yimaado ama nahyi dabadii u yimaado cumuum buu isna faa'iideeyaa masalan marka uu siyaaq nafyi ku jiro laa ilaaha ila allaahu laa ilaaha wey ilaah ma jiro kulla ilaahin ayay nafyinaysaa sama iyo dhulku socod ila allah allaha mooy xaqa a mooyaane laa xawla walaa quwata ila billaah yacni ay exeelad iyo awood iyo meelka wareeg ma lihin ilaahay cuskashadiisa mooyaan walaa yuxiituuna bishayin wax ma koobayaano min cilmi ila bimaa shaa bishay ayi shayin min cilmi yowma laa tamliku nafsun maalintaanay hanayn linafsi shay-an waxnaba wax alla waxay u hanan kartaa ama u hidin kartaa ma jirto markay nakiradu siyaaq nafyi dhacdaana nahyi dhacdaana walaa tadcu maca allaahi ilaahan aakhara ilaah kale allaha la caabudin wa ana almasaajida lilaahi masaajidu ilahay bay u sugnaatay falaa tadcu maca allahi axadan qofna ilaahan ilaahna yacni kullu ilaah wa kullu axad qofaad ilaahay ku lamaanayso iyo cidaad ilaahay masaajidaa aad kula barida ama aad ku cabdo yay jirin marka taas weeye ta uu ka hadlayaa wa al alitufiidu lkulla dhammaan ayay faa'idaysaa fi lcumuumi xagga camimidda iyo wadagaadhsiinta fi ljamci marka ay jamac gasho walifraadi maray keli gasho kaalcaliimi si allihii caliimka alcaliim waa kii cilmiga dhammayska tiranee wax kastoo macluumaba shamlinaya lahaa wanakiraatu nakirooyin fii siyaaqi nafyi siyaaq siyaaqu lkalaam waxaa la yidhaahdaa israacidda hadalka iyo qaabkan u socdaabaa siyaaq la yidhaahdaa qaabu socodka hadalka wanakiraatu nakirooyin iyo erayo aan laysla garanayn oo fii siyaaqi nafyi qaabu socod hadal oo nafyi ku jira ku dhex jira tuctii waxay bixin alcumuuma cumuum iyo yacni way wada camimayaan wixii oo laga hadlaya ama la nafyinayo o dhan wanakiraatu fii siyaaqi nafyi ow siyaaqi nahyi xaggan soo maray ama siyaaq nahyi tuctii waxay bixinayseen alcumuuma camimida iyo wada gaadhsiin kadaaka waxaa la mida man iyo wamaabaa la mida tufiidaani waxay faa'iideeyeen macan wada jir kula alcumuumi cumuum oo dhan bay faa'iideen yaa ukhayi walaalkaygii yaraayow fasmacaa maqal wa miluhu lmufradu mufrad baa la mida id yudaafu marka la idaafeeye fafham faham hudiita rushda hanuun ha laguu hanuuniye maa yudaafu waxa la idaafaynaya la tiirinayo fahm waxau sheekhu leeyahay siyaqu alcumuum waxyaale cumuumka faa'iidaynayay waxa ka mid a man iyo maa man iyo maa ayaguna ama ismaamiye ama shardiyahda ama mawsuul midkay doonaanba ha ahaadaan iyun cumuum bay faa'iideeyaan maxaa ka mida lilaahi man fi الsamaawaati waman fi اlard ilaahay buu u sugnaaday samaawaad iyo dhul cidasa man fi samaawaati man fi yacni dhammaan cid kasta oo sama iyo dhul ku sugan man camila saalixan qofka sameeyey wax wanaagsan min dakarin unha lab iyo dhadig midku doonaba ha ahaadee qofkaas qof baa la yidhi ay qof weeye wahuwa mu'minun isagoo mu'minoo ilahay rumeeye falanuxiyanahu xayaatan طayiba nolol wanaagsan baanu noolayn walanajziyanum ajran biaxsani maa kaanuu yacmaluun abaalmarin wanaagsanna camalkoodii waanu kaga abaalmarin doonaa waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan buu leeyahy waman yataqi illah yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib hadday shardiya tahay iyo hadday mid kastaba waa isku mid maabaa ayana la mid ah oo walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaad iyo dhul wixii ku sugan oo dhammi oo dhammidaasi xaggay ka imanaysaa dee maadaasaa keenaysaa iyo cumuumkaasoo dhan keenaysaa wamaa tacmilu min hawaraat tadacu ilah bicilmi ayataasi waa naafiyo ma soo gelayso wamaa anfaqtum waxaa bixisaan ee min shayin fahuwa yukhlif wax alla yaaliyo waxaa bixisaana shay wamaa ataakum arasuulu wamaa arsalna min qablika min rasuul ee taasina waa naafiyo yacni wuu isdhexgeliye sheekhu waxa kaloo lamida buu sheekhu yidhi mufradka ereyga mufradkaah ee kelida tilmaamaya haddii la idaafeeyo isaguna jamac buu keenaa iyo wadar maxaa ka mid a wa amaa binicmati rabbika faxadid waa nicma iminka waa hal nimco rabbika baa loo idaafeeyey marka waa nicmooyinka rabbigaayoo dhan bay noqonaysaa wain tacudduu haddaad tirisaan nicmat allaahi ilaahay nicmooyinkiisa hadda nicma waa mufrad haddana waxaanu leeyahay nicmat allaahi alle nicmooyinkiisa maxaa yidhi waa mufradun mudaafun deetana muxuu faa'idaynaya cumuum buu faa'idaynaya ma koobaysaan baa ilaahay nicmo kastoo diineed iyo adduunyeed marka waxyaalahaasi waa waxyaalaha markaas cumuumka faa'iideeye ayay ka mid yihiinoo xagga usuulka ayay markaa wax badan ka taraan iyo soo saaridda fiqiga kadaaka man ayaa la mida iyo wamaa maa ayaa la mida waana la isweydaanay laakiin manna wixii caqli laha loo isticmaalaa maana waxaan caqli lahayn baa loo isticmala markii qaarkoodna waa la isweydaariyaa fa minhum man yamshii calaa batnihi fa minhum man yamshii waana wixii beerka ku suqayeyba ayaa laga hadlayay xayawaanaadka ahaa markaa tufiidaani waxay macan wadajir wadajir bay u faa'iidaynayaan ma aha markay wadajiraane mid walba ayaa looga jira gaarkeeda kulalcumuumi cumuum dhammaantii bay faa'idaysaa yaa ukhayi walal yarowgay walaalkayga yarow fasmacaa fasmacaa naqal hadalkaa lagu leeyahay wa miluhu waxaa la mida almufradu kii kelidahabaa la mida id yudaafu marka la tiiriyo ee kelmad kale loo idaafeeyo fafham faham hudiita rushda hanuun ha lagugu hanuuniye maa yudaafu waxa la idaafaynayana ee sidaa loo idaafeeyena ayala faham ama waxii dee aan kuu sheegi doono aan ka dabageyn doono walaa yatimu alxukmu xataa tajtamic kulu shuruuطi waalmawaanicu tartafic wuxuuhi walaa yatimu dhammaystirmi maayo alxukmu xukunku xataa tajtamica ilaa ay ururto ay kulanto kullu shuruud shuruuddii oo dhammi waalmawaanicu wixii diidayeyna tartafico ay kor noqotay meesha ka baxdo halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa walaa yatimu alxukmu xukunku dhammaystirmi maayo xataa tajtamic ilaa ay kulanto oo ay ururtoon la helo kullu shuruud walmawaanicu wixii diidaya mancinaya inaad tartafic ay kor noqoto halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa qaaciido aad u weyn iyo asal weyn qofka xaqiijiyaana nafci weyn buu helayaa waxaana u furmaya abwaab fara badan oo ah nusuusta mutlaqada ah ee in badan idiraabku uu ka dhaco fahamkooda ayaa u furmaya macnuhu waxa weeye axkaamta iyo xugunnadu ma dhammaystirmaan wixii ay keenayeenna kama ratibmo xukunkii lagu xidhayna ma yimaado ilaa shuruuddii uu lahaana ay dhammaystiranto wixii maanic ahaayee ishortaagayeyna uu meesha ka baxo masalan haddii shaygan wixii loo shardiyey la waayo amaa shuruuddii waa la helay laakiin maaniciyo wax diidayoo ishortaagaya ayaa yimi xukunkii ma dhammaystirmayo wixii uu keenayena kama ratibmayo maxaa yeele shardigii baa loo ama maanic baa jira amhilo dhowr ah ayuu sheekhu inoogu miisaaliyey innaguna waynu sii kordhin doonnaa haddii alla yidhaahdo si yacni wax badan baa ku xidhana aynu fahmin wuxuu yidhi walnumathil lihada alasli bimihaalin yastadilu bihi labiibu calaa maa wara'ahu waxaan ku miisaalinaynaa buu hi hal miisaalu qofka caqliga le waxa kalena uu ugu deliishan karo wuxuu leeyahay towxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisa oo la xaqiijiyaa wuxuu bixiyaa uu midheeyaa khayr kastoo adduunye iyo aakhiro towxiidka ayaa dhaliyay ka soo baxaan shar oo dhanna isaga ayaa dafciye ishortaagaa laakiin goorma ayuu towxiidku wanaag oo dhanna kuu dhalinayaa xumaan oo dhanna kaa weecinayaa marka shuruuddiisa la helo mawaanicdiisuna meesha ka baxda buui maxaa shuruuda ah buu yidhi ta qalbiga ta carabka ta xubnaha oo tacarabku waa maxay dee waa inuu towxiidkii ku dhawaaqo waxa liyaaniya wixii waa inuu dee ashahaadada iyo towxiidkii ku dhawaaqaa waxa liyaaniya wixii hadal la odhanaya khayr ahaana taasumay sii dhammaystiray hadday dihrigii tahay hadday qur-aankii tahay waxa liyaaniya waxaa soo dhammina waxay sii dhammaystirayaanun taa shardiga qalbigu waxa weeye qalbigu waa inuu qiro waa inuu rumeeyo waa inuu towxiidka iyo ehelkiisaba jeclaado waa inuu shirkiga ehelkiisaba uu naco waa inuu qalbigu macnahiisa garanaya waa inuu yaqiiniyaayo hubaashadaa laakiin haddii carabkii unu yahay laakiin qalbigii aanu jirin waxba kama jiraan weeye jawaarixda iyo xubnaha wuxuu leeyahay waa inay u hoggaansamaan camalkii oo acmaashii daahirka iyo tii baatinkaaba uu la yimaadaa yacni waa sida iimaankana marka ay qeexayaan ay yidhahdaan waa carabkoo laga qiro iyo qalbigaoo laga rumeeyo laga ictiqaadiyo iyo xubnahoo laga camal falo ahlusunna waljamaaca kay isku raacsan yihiin waa kaa haddaba hadday mawaanicdiisa iyo towxiidkaa waxa mancinaya waxa fasahaadinayaa waa waxa shuruuddaa ka soo horjeeda ama barhkeed ka soo horjeeda waxaanay ku ururaan unbuu ihi saddexoo shirki iyo bidco iyo macsiya saddexdaasay ku ururaan shirkigu waa laba noocoo mid weyn iyo mid yar oo shirkiga weyni waxa uu yahay ilaahay oo aad shariig u yeesho ood cid ku lamaanayso uluuhiyadiisa ama cibaadadiisa ood cid ku lamaanayso shirku akbar baa la yidhaahdaa towxiidkii waa burinaya waana mancinaya meeshuu ka saaraya waxaa jira shirkun asqar ama khafina waa la yidhaahdaa waa inaad adoo cibaadadii ilahay darti haddana cid kale aad dhowrayso oo masala istusnimadii oo kale aad cid istusayso iyo nifaaqii oo kale iyo markaa shirkiga asqarkaa iyo bidcada iyo macaasiduna towxiidkii way nuqsaaminayaan laakiin bilkuliya uma meesha uga saari mayso haddaad markaa taa fahamta buu leeyahay nusuus fara badan ayaad fahmaysaa oo ay ka mid tahay qofka tawxiidka la yimaada kaasau xasilaya waxaasina waa ka reemaya hadal qura maaha buuhi man qaala laa ilaaha illa la dakhala aljanna keliya ma aha waa marka waxaasoo dhan la helo ee shuruudda noocaasina ay xaqiiqowda mawaanicaasina meesha ay ka baxdo ee maaha un iskaga dhawaaq buu leeyahay wainama almuraadu alqowlu taam walcamalu taam waa in camal taama iyo qowl taama lala yimaada oo shuruuddiisii markaas ay urtay mawaaniciisina meesha ka baxday shuruud alacmaalna waxa ugu weyn buu leeyahay ikhlaas ilaahay dartii oo loo qabta iyo in sunnaha nebiga uu waafaqsan yahay kadaalika wuxu uhi weysadu dee waxay dhammaystirmaysaa marka shuruuddeedii la arkaanteedii shuruuddeedii la helo wixii mawaanicda ahayee diidayeyna laga ilaaliyo base mawaaniba wixii burinayey shuruuddii weysadii waa la helay arkaantii weysadii waa dhammaystirat laakiin marka dhammaystirtaba haddii aadi kaadii timaaddo ama neefi timaaddo weysadii miyay kuu jirtaa waa maya hadda shuruuddii iyo arkaantii waad heshay laakiin maxaa meeshii timi mawaanicdii iyo nawaaqidii baa timi salaadu ayadana waa la mid ma dhammaystirmaysa ilaa shuruuddeedii arkaanteed la helo wixii mubtilaadkee burinayana ay meesha ka baxaan kadalik sakadii baa la mida soomkii baa la mida xajkii baa la mida cumradii baa acmaashii oo dhan ma dhammaystirmayso ilaa shuruudana la helo mawaanicduna meesha ay ka baxdo kadalik miiraadka iyo dhaxalka qofku marka u horraysa dhaxala doonaya waa in shuruud la helaa shuruudda maxaa ka mida waxaa idhaha taxaququ mowti lmawruuh kan la dhaxlayo dhimashadiisu waa inay xaqiiqowdaa oo xaqiiqatan loo ogyahay inuu dhintay ama xukman oo la xukumaa inuu dhintay kii la waayey waa mid waxaa kaloo shardiga taxaququ xayaatil waarisi bacda mowti lmawruuhi kan la dhaxlaya intuu dhintay dabadii kan dhaxlayaana waa inuu nolol xaqiiqaa lahaa waa laba shardi waa lagama maarmaan haddii aan kan la dhaxlayaa inuu dhintayba loogayn dhaxal ma yaallo haddii kan wax dhaxlayaa uu kaba horreeye ama maray wada go-eenna dhaxal ma jiro waa shuruud maxaa haddana ka mid a asbaab sababtii labadan qof ay isku dhexlayeen ama guur waa inuu jira ama qaraaba waa inay jirtaa marka la helo shuruudda sababtiina la helo intaasoo keliya dhaxalkii kuma filla waa in wixii mawaanicda haddana diidaya meesha ka baxan maxaa diidaa hadduu dilayba ka soo qaad shuruuddii waa la helay asbaabtiina waa la helayoo dee waaba abi laakiin isagaa dilay marka ma dhaxlayo marka waa in shuruuddiina la hela mawaanicdina meesha ka baxdaa kadalika nikaaxii iyo cuquuddii shuruud iyo mawaanic bay leedahay ashuruud fi nikaax yani guud ahaan dee shanta arkaantu mid waliba shardi buu leeyahy fii bacdi alkutubna yani waxaynu gaadhsiinay markaynu sharaxayna ilaa labiyo konton koob iyo konton baynu gaadhsiinay waxaa jira shuruud kale oo masalan labadan qof ay shardistaan shuruuddaa ilaa afar qaybood bay u qaybiyaan shuruud ay waajib tahay in la oofiyo oo waxyaaluhu caqdigu keenayo maqaasidiisa ka mida oo aan xugun ilaahay iyo rasuulkii oo la doorinayaa jirin sida iyadoo gabadha ay shardisato wanaag inuu kula dhaqmo inuu nafaqeeyo isagoo shardiga dhita gurigiisa inaanay ka bixin idan la'aan inaanay caasiin inaanay markaa soom sunno ah idan la'aan aanay samaynin waa shuruud waxyaale caqdigu keenaya ka mida oo in la oofiyaa ay waajib tahay shuruud aan la oofiyayn caqdina ku ansaxayo caqdiga munaafi ku ah ayaa jirta dee inuu shardi ka dhiga adugun iska shaqaysa anugu waxba ma hayo yacni waa ku meherinayaa uun laakiin mucaamalo yeelan mayno wax meherood igu leedahay shuruud noocaasi hadday timaadana waa shuruud markaas caqdigi waa ansaxayaa laakiin aan la oofinayno meesha ka baxaysa shuruud waxaa jira inta badan dumarka nafci ugu jira iyo faa'iida oo masalan magaaladan aan deganaanaya hayga rarin daantan aan deganaanaya hayga rarin hayla guursanin yacni shuruudo noocaasoo kale hadday dhigtaan ee ruuxa dumara markaa nafci ugu jiro imaamu shaafici iyo abu xaniifa iyo in badan oo ahlucilmiga ka midi waxay tilmaameen guurkaasi inuu ansaxayo laakiin shuruuddaasi mulqaad ay tahay waxba kasoo qaadaan aan la oofinaynin yacni waajib aanay ahayn in la oofiya hadduu oofinaya waa u bannaantay laakiin waajib maaha inuu oofiyaa yani maqaare waaba diidaana waxay leeyihiin المسلمين على شروطهم شرط ده حلالين هو حرام مويان أما حرام تنوين وحلال حرام بحرام تنوين حلال بحرام تنوين يبيلي لو قرن وحي ليهين إن لو أوفي أي واجب هدو أوفين وينا إن يقاضي تقدر فسق هذا ترى إلا شروط شارع الديني باجرو حلاليتين لو أوفي مثلا إن إذا شرط كدغتو هغاغا غبدها كره وين تصفرتا marka waxaan ka wadaa uun waxa weeye waa inaynu ogaanaa yacni shay kasta shuruud buu leeyahy mawaanicna wuu leeyahy iminka ducadu dee shuruud bay leedahay mawaanicna waa leedahay haddaad ilaahay un barido oo waxba laga aqbali waayo oo tira ilaahay un bamriyo waxba laga aqbali waayo ood xaaraanta cunaysa dee waa inaad ogaataa xaaraanta aad cunaysaa inay ducada aqbalkeedii kaa hortaagantahay amhilada waxaan raacinayaa mihaal kale oo maanta aad iyo laxaad loogu baahan yahay mihaalkaasi waxa weeye waa waxa loo yaqaano qofka gaalaysiintiisa tabdiicintiisa oo la yidhaha waa mubtadic ama la tafsiiqiyana ayana waywaay la mido waa soo hosgelaysaaye waxay culimmadu tilmaamaan waxa la yidhahaa atakfiir almutlaq iyo atakfiir almucayan ama alficlu waalfaacil marka baabutakfiir laga hadlayo ile qofkaasi waa ridoobay ama waa gaaloobay ama diintii buu ka baxay ama cadow ilaahay buu noqday mar waa mutlaq oo cid lama sheegayo waxaa la leeyahy qofka caynkaa sameeya arrinka caynkaasa waa gaalnimo qofkaas waa gaal qofka diinta caaya waa gaal qofka sidaa sameeya ayaa la leeyihi siday culimmadooda lahaayeen qofka yidhahda qur-aanku waa makhluuq waa gaal taa takfiir mutlaqa baa la yidhaahdaa ama ficilka noocaasahi yacni waa gaalnimo laakiin markay tahay mucayan ee la leeyahay hebel baa gaaloobay macadow ilaahay noqday ama murtad noqday oo ridoo diinta ka baxay marka la leeyahay ee faacil la xukumayo waxa laga maarmaana in shuruudiina la helo mawaanicdina meesha ay ka baxdo shuruuddii maxaa ka mid ah masalan inuu ficilkani yahay waxan uu la yimi shay mukafira bilaa shubha waa inuu yahay shay gaalaysiinaya falidan uu mukallafku falay ama sameeyeyna waa inay tahay si cad mid ku tusinaysa gaalnimo daliilka sharciga ah ee uu ku tiirsan yahayna waa inuu isna gaalnimadaa si cad u tusayaa taas waxaa weeye waxaa in laga eegayaa xagga ficilka xagga faacilka kan sameeyey waxa laga maarmaana inuu baaliq caaqila yahay qof caqli leh oo qaangaadha waa inuu yahay waana in gaalnimadaasi ay uga dhacdaa doorasho iyo qasad waa inay uga dhacdaa waa in xujadan lagu gaalaysiinayo khilaafkeedana waa inay gaadhay waana inaanu muta'awil ahayn oonu wax awilanaynin masalan daliilkani wuu soo gaadhay laakiin daliilkii isagu si kale u fasiranayaa fasiraaddaasaa qalad ku riday taasna markaa ku gaaloobaya marka shuruudda noocaasa la helo waa inay mawaanicdina meesha ka baxdaa oo mawaanicdii waa maxay waa shuruuddan un kasoo horjeedkeeda afcaashii noocaas ahayd ee aynu soo tilmaannay qofkani wuu ku dhacay laakiin wuxuu noqday qof yar ama wuxuu noqday qof waalan maanici baa jiro markaa ma gaaloobayo calaa wajhi alikhtiyaar uma dooranine qasab baa waxaan lagu mariyey diinta cay baa la yidhi qasab baa lagu mariyey ma dooran isagu amaa masalan dee waxa farax baa ka qaalib noqday ayaa ka qaalib noqdayba sida masalan ninkii dee intay raaxiladu ka luntay allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk ilaahayow adna addoonkaygi baa tahay anna rabbigaa baanahay markuu helay baadidii xadiidkii saxiixa ahaa yacni marka fikirkiisu qofka saasoo kale u xidhmay wax ka qaalib noqdaan xujadaniba ma gaadhin ninkan waxaan la leeyahay waad ku gaalowda waxaasaa diiday mabay gaadhin waaba nimanka soo islaamay oo dee salaaddiiba waa tukan waaye oo sow mabay gaadhinba salaad in la tukanayo waajibtay mabay gaadhinba kuma gaaloobayo taana hadduu muta'awil weliba inuu fahmaabaa la yidhahdaa iyo inaan fahtaana khilaaf baa ku jira yacni hadduu muta'awil yahay waxaan si kale waawilanayana yacni ku gaaloobi maayo marka guud ahaan marka la sharaxayo ficilkaasi waa gaalnimo ma ciddaa waxaa sabaysa waa gaaloobaysaa waa weji markay tay hebel baa murtada ama hebel baa cadow ilaahaya ama hebel baa gaaloobay waxa weeye in shuruuddaanan la helo mawaanicdaasina meesha ka baxdo qof walibana iskama odhan karayo yacni arrinkaa cid walibana ma samayn karto culimmada khawaastee aqoonta u leh iyo ciddii markaa tale iyo arrin islaam muslimiinta u haysa ayuunbaa gaari kartee mid waliba yacni intuu iska soo qaato unkana cadow ilaahay isagoo masaajidka ku horsug ama markuu darsiga ka soo baxa ku sug oo dabeetana ku nabuun yacni wax jira maaha marka waa meelka dhac markaa diintii meel laga dhacayo marka wuxu uhi walaa yatimu alxukmu xukunku ma dhammaystirmayo xataa tajtamica ilaa ay kulanto kullu shuruud shuruudda oo dhammi waalmawaanicu wixii mawaanicda hayadiidayeyna tartaficu ay kor noqoto oy meesha ka baxdo waman qofka ataa la yimaada bimaa calayhi wixii korkiisa ahaa qofka la yimaada oo min camalin camal ah qad istaxaqa wuxuu mutay maa lahu wixii u sugnaaday cala alcamali camalkaa wixii ugu sugnaaday qofkaasi wuu mutay waman aataa qofka la yimaada bimaa calayhi wixii korkiisaa min camalin ah qad istaxaqa wuxuu mutay maa la wixii u sugnaaday cala alcamali camalkaa wixii ugu sugnaaday buu mutay waxaad moodaa bal idinkuna waa baydunugu fiirsanne yacnii beydka macnihiisu siduu yahay iyo sida uu sheekhu u sharaxay waxoogay bay kala duwan yihiin macnaha inooga muuqanaya guud ahaan waxa weeye qofka dee shaqo iyo hawl loo diray ama dee mid ilaahay u dirayuu saaray ha ahaato ama mid bini aadmiba uu dee u xil saarayba ha ahaatee qofkii wixii korkiisa ay camala qofka la yimaadaa dee wixii mushkaayadee camalkaasi uu lahaana wuu yeeshay qof baa tiri maanta ii shaqee qof baa tiri waxaa ii qabo baabuljucaalay haydoo waxaad tidhi shaygaa iga lumay qofkii ii soo hela intaasuu leeyahy qof baa soo helay oo keenay wixii buu leeyahy acmaashii markaas dee ilaahayna faraynu qabanaynay dee markuu qofku qabto wixii mushkaayad ahaa wixii adduunyana waa leeyahy wixii aakhirana abaalmarinteedii waa leeyahay to macnuhu oo u muuqda waa sidaa laakiin isagu sheekhu qaacido kaluu la doontay wuxuu dhi ashyaaun tuujibu damaan low istaqalat kaanat tilka alaahaaru hadulan hayra madmuuna wuxuu dhi mafhuumka beytku waxa weeye ana maa nasha'a waxa ka dhashaa can hayri alma'duuni fiihi waxaan laysu fasixin wixii ka dhashaa fa huwa madmuunun waa mid la magdhabi famaa tawallada waxa ka dhasha can ilma'duuni fiihi wixii laysu fasaxay fa huwa taabicun lilma'duuni fiihi kaa ma'duun fiihi gaan laysu ogolaaday buu raacsanyahy wamaa tawallada min hayri alma'duuni fiihi waxaan laysu ogolaan wixii ka dhashana fa huwa taabicun low isagu raacsan yahay qaacida aynu hore u soo marnay oo aynu aqmaarkiina ku soo faraydulbahiya aynu ku soo marnay ayuu markaa sheekhu xaggeedii u kaxeeyey oo shay laguu fasaxay wixii ka dhashaa dee shaygaa lagu fasaxay unbay raacsan yihiin oo madmuun maaha waxaan laguu fasaxin oo sharcigu ku ogolaanin wixii ka dhashaana isaguu taabicu yahay oo waa madmuun xukmiisa yani misaalu haada an yaqtaca yada hayrihi wuxuu jaray qof kale gacantii fayasri dalika alqadcu ila ihtilaafi nafsi aw bacdi acdaa'ihi qof buu gacan ka jaray deetana jariddaasaa waxay sadhaysay inay qofkii nafdiisiiba saayeetoy disho ama xubnihiisii masalan far buu ka jaro farii kaloo dhan baa dhintay ama qofkiiba waa u dhintay siraayadaa iyo saamayntaa iyo sadhayntaa ma la damaanayo mise lama damaanayo wuxuu ku leeyahay jawaabtu waxa weeye in kana alqaطcu qisaasan aw xaddan faina siraayatahu hadru wain kana alqaطcu jinaayatan ضمنت السراية تبعا للجناية haddii goyntan aad goysa ay ahayd qisaas oo masala markii horu gacan kaa far kaa jaray fartiibaad markaa ka qisaasanaysaayoo aadna ka goysay ama xad baa loo jarayeyba dabeetana iyadoo qisaas loo jaray ama xad loo jaray bay sarayntaa samaysay hadur weeye limaada dee waxay ka dhalatay wax macduuno sharcigu ku fasaxay sharcigaa kuu fasaxay gacantan inaad goosato mar hadduu sharcigu kuu fasaxay oo wax sharcigu ku fasaxay ay ka dhalatay waa hadur haddiise qadcigaasi jinaayo yahay goyntaasi hadday jinaayo iyo waxyeello unaad qofkan aduu kula kacday hadday tahay siraayadana waa la magdhabayaa oo masalan qofkii gacan baad jartay dabeetana way siraayaysay oo gacantii oo dhan dabeetana qofkiiba wuu dhintay nafdiisao dhan baa lagugu yeelanaya qofka nafdiisa oo dhan ayaa lagugu yeelanaya ama xubnihii kale waayo waa jinaaya dee xaqdarra ah ayay ka dhalatay waxaan sharcigu ku fasixin waxaa la mida buu ihi hadduu qof doono adigoo tukanaya inuu ku soo hormaro dee sutradaadina kuu taallo dabeetana aad iska celiso dabeetana ay talafkiisa keento inuu wada dhinto ama barhkii dhinto ma magdhabayo laakiin markaa dee wasaa'ilkii yacni ashal falaasalkii aad raacdo wey maxaa yeele sharciga ayaa lagaaga fasaxay laakiin haddii aad isagoo waddadaa iska marayo unaad garbisood intaa ku tuurto oo dabeetana uu wax noqdo de waa lagugu yeelanayaa markaa taa waxa la mida buu leeyahay low wadaca xajaran fi ariiq hadduu dhagax waddada dhigo ama qodaal buu ka sameeyey qof baa ku dhintay ama xayawaan waxay leeyihiin waxaa la eegayaa inuu ma'duuna lahu fiihi shay yacni ma'duuna inuu yahay shay uu nafciga muslimiinta u qoday yacni suldaadka iyo maamulka cidday khusaysaana oggolaadeen ma magdhabayo wixii ku dhintay jaceyl baad markaa dadka u qoday meel baad markaa biriijiyo waddo uga samaysay maamulkina waa kuu fasaxay dadka ayaanad ugu tala gashay dee cid baa ka dhacday ama cid baa ku dhacday ceelkii waxba lagaagama laha laakiin haddaad tacaddi iyo xadgudub markaas aad u qodo waxaa la yaaliyo wixii ka dhashaa waa lagugu yeelanayaa waxa markaa shabbahaya bay leeyihin qaacidadan aahaarta ka dhalata ilaahay daacadiisa waa lagaa abaalinayaa siiba yacni miday nafdu markaa dhibsanaysaa tahaato masalan daalkii iyo rafaadkii iyo basaastii waa laga abaalinayaa markay dee jihaad iyo kuu soo gaadha ilaahay dartii qofkii soomanaa urtii yacni xumayda afkiisa ka soo baxaysay dee waata la yidhi markaas adyaba min riix ilmisk haddayse macsiyo ka dhalato waxaasi dee macsiyadaas unbay tabacu noqonaysaa qofku waxaa la mida bay dhahay hadduu cadhoodo cadhadiisaasina ilaahay dartii u cadhooday cadhadaa dabeetana hadalle iyo ficilla ay ka dhashaan ma bannaana yacnii waxba yacnii kaga iman maayaan oo macfi bay noqonayaan masalan cumar bin khadaab ayaa xaatib ibnu baltaca markuu warqaddii qoladii u diray ee arrinkii u ka innahu munaafiqun buu ihi intuu aad u cadhooday yani cadho ilaahay dartii ahayd baa ka keentay markaa waxba lagama soo qaadin qisatulxudaybiya markii heshiiskii dhacay dee waa kii markaa nebiga aad uga hor yimi alasna cala alxaq wa caduwuna cala albaatil maxaynu taliidato u qaadanaynaa yaa rasuul waa kii yani aad u gelgelay yani waxay ahayd wax ka dhashay cadho ilaahay dartii u cadhooday laakiin hadday ka dhalato hawaraac iyo yacni qabyaalad iyo naf-uhiilin hadday cadhadu ka dhalato amaba xumaantii ay ka dhalato waxaa la yaaliyo wixii aqwaal iyo afcaale ka soo baxaa markaa waxay noqonayaan mid qofka laga abaaliyo ayay noqonaysaa marka xagga qaacidadaasoo markaa isaguu la kacay sheekhu maa tawallada can ilma'duuni fiihi inaan waxba ka soo qaad lahayn wixii ka dhashay can hayri ilma'duunina inuu madmuun yahay xagga qaacidadaasuu la kacay waman qofka ataa la yimaada bimaa calayhi wixii korkiisa ahaayee min camalin camal ah qadista xaqa wuxuu mutay qofkaasi maa wixii lahu isaga ugu sugnaaday calal camali camalkaa wixii ugu sugnaaday ee shardiga iyo heshiiska lagula galay ayuu yeelanayaa ee mushqaayad ahaa waa kii nebigu sala allahu alay waslm uhi uctu lajiira ajrahu qabla an yajifa caraquhu qofka shaqaalaha ah mushqaayadiisa intaan dhididkiisu qallalin maradda abiqii buu yidhi ow daalatii baadiya qofka soo celiya intaasuu leeyahay qofkii soo celiya ayaa yeelanaya qofku markuu yoomkii shaqeeya ama bishii ama wixii loo dirtay uu shaqeeya camal iyo ninkii doonay ha lagula heshiiye wixii markuu siduu ha uga soo baxo waa mutay ugama soo bixin miyaa dee ma mudanin wixii oo wixii ma yeelanayo qad istaxaqa maa lahu cala alcamal wallahu aclam halkaa inoogu joogo